الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرس كوب يطرناد كتابك الياقوت النفيس الجماعة جماعدي صلاة لسو جماعادي لسو جماعيسني baa laga hadlayaa aljamaacatu jamaacadu luqatan xagga luqada jamaaca haddii la dhaho addaa'ifatu waa koox luqada carabiga jamaacadaas macnaha kooxdaas daa'ifadaas oo kale ka dhiganta a jamaaca tagtay jamaaca timid waa koox macnaha daa'ifo weeye wa sharcan xagga sharcigana irtibaaqu salaatilma'muumi maamuumka salaadiisa ku xirnaanteeda weeye ee lagu xiro bisalaatilimaami imaamka salaadiisa maamuumka salaadiisu inay irtibaad ku xihan tahay imaamka salaadiisa waa isku jameeca waa isku jameecaadeen jamaacay ku tukanayaan maxay ka dhigan tahay maamuum baa salaadiisii ku xiray imaam wa takuunu jamaacadu waxay noqotaa marmar farda cayni farda cayn oo khasab ah in laisku jamaacaado kamaa fi ljumucati sida jumcada salaada jumcada gaar ahaan weliba ragcaddeeda hore in kelikeli looma tukan karo ragcadda hore oo salaadaada jumcada ah dadka jumco tukanaya ragcadda hore waa inay jamaaco ku wada socdaan ugu yaraan inay iyadoo dhan ku wada socdaan weeye laakiin haddii ragcadda hore ku wada socdaan ragcadda dambe qofku waa taam yeelan karaa adiguna haddaa hal ragcad jumcada kusoo gaadhid hal ragcad baa gadaal kala imaanaysaa ragcad baa jamca kula tukata mar waa fardo cayn oo waa qof kastaa laga rabaa ay ku waajibtay wa farda caynin wa takuunu marna waxay noqotaa farda kifaayatin farda kifaaya noqotaa iska kaafin faralkeed dadka qaarka hadday la yimaadaan qaarka kale laguma leh kamaa fii adaa-i lmaktuubati sida salaada maktuubada ah ee la faral yeelay gudashadeeda oo kale salaadahan duhur iyo casar iyo maqrib iyo cisho iyo saas oo kale ah yaa maktuubada ah waxa weeyaan haddii dadka qaarkiis meelaha jamaacada lagu tukanayo ay ka oogaan qof kastoo magaalada jooga jamaacada muxuu u tegi waayey intaana fardo kifaayo way ka kaafiday inuu tagaas u fiican waay marka maktuubadaasoo ahaatay calal axraari kuwa hortaa dushooda alrijaali ee ragga almuqiimiina ee negi waaye asturan cududaar aan lahayn waaye musaafiriintii iyo kuma jiraan kuwaan asturnayn oo dhar haysan iyo wa sunnatan wa takuunu sunnatan jamaacadu marna sunnay noqotaa sunni kamaa fil waxa weye in laysku xirto kamaa fi ljanaasati sida janaasada iyo wal ciideyni labada ciidood janaasada dadku inay isku xirtaan isku xirashadaas weeye sunnadu janaasada waa far faral weeye waa fardo kifaaya oo dadka qaar ka mid a inay qofka dhintay ku tukadaan waa khasab hal qof baa allah ka dhigay lakiin in layskugu yeerto laysku wada xirto oo hal jamaaca jamaaca ahaan lg loogala tukado waxa sunnaha waa taas ee maaha in lagu yihi salaadii baa sunna ah salaaddu waa faral waaye wa mubaaxatan wa takuunu mubaaxatan marna waxay noqotaa salaadu mid mubaax ah oo waxa weeye salaada maaha jamaacadu mubaax bay iska noqotaa iska banaanta kamaa fi rawaatibi raatibooyin la tukanayo iyo wa tasbiix salaatu tasbiix iyo raatibo la tukanayo iyo waa iska mubaax in la isku xirto waaye raatibadaa hadda qof qofkasa gaarkiisa u tukanayo haddii hadda dadka qaar isku xirtaan waa iskaga bannaan tahay bannaanaanshaha laga hadlaya waay ayib masaladaasna waa taas wa makruuhatan wa takuunu marna waxay noqotaa jamaacadu makruuhatan mid la karaahiyeysay kamaa fil adaa-i salaad la addaysanayo hadda taagan oo la tukanayo oo khalfal qadaa-i qada dabadii lagu xiranayo qof baa qalla tukanaya iimaan baa ka dhigata adiguna waxaad tukanaysaa mid joogta duhur qallaaba tukanaya adiguna duhur joogaa tukanaysaa ha waa karaahiya inay isku xirtaan dadkaas iyo wa cagsi sida cagsigeed ama dabagediskeed waa maxay adigu faralkii joogay baa tukanaysaa kan kaa dambeeyana qallow kugu xirtay ha iska asaxdo laakiin waa karaahiyo wa mamnuucatan wa takuunu mamnuucatan marna mamnuuc bay noqotaa layskumaba xihan karo lama ogola kamaa ida ikhtalafa markuu iskhilaafo oo kale weeye nadmu salaatayni labada salaadood taxooda iyo qaabkooda nadmigu waa qaabka labada salaadood qaabkooda hadduu iskhilaafo iskun qaabba loo tukan waa mamnuuc in laysku xirto tusaale keena mihaali haddii lagu dhaho mihaal keena ka subxin salaad subax iyo wa khusuufan dayaxmadoobaad isku qaab looma tukado salaad subax waa aragtay sida loo tukado waa la yaqaanaa dayib salaadaas subaxa iyo salaadii khusuufka hadda aan soo marnay oo loo tukanayay qaababka loo tukanayay qaab ka mid ah yaa qofkii ma garanaysaa layskuma xihan karo layskuma xihan karayo laanna waxa weeyaan isku qaab baanba loo tukanay qaabkiibay ku kala duwan yihiin oo khusuufka markaan soo marayna waxaa ka mid ah qaababka loo tukado laba rukuucood inay leedahay waa istaagtay faatixada iyo suurad baa akhriday waa rukuucda markaa rukuucda ka toosay waa istaag labaad faatixa iyo suurad kale akhriyaysa misna rukuuc kale marka salaad saa loo tukado iyo salaad subaxo aan saa loo tukanay inta la istaagoo la rukuuco horey sujuud laga aadayo layskuma xihan karo waa mamnuuc ya waa mamnuuc ilaa casharka marku dhaho sidii khusuufka khusuufkii shalan soo qaadanay waa in qofkii dareensan yahay qaabkii loo tukanayay qaababkaasaa ka mid aha waay waxaa ka mid ah xirashadu hadda qofku hadduu iskaga xirto salaadaha qaar qof sunno tukanaya waa qof faral tukanaya ku xirtay taraawiix qofku tukanayay dadka taraawiixda ku xirta faralka yana qallay tukanaya dadkuna taraawiixda tukanaya waana isku xihanaya inay keligood gaar u tukadaan baa u fiican waay so waxba ku xihan haba asaxdee salaadaasna halkaasaa looga hadla waxaa la mid ah qofku inuu ku daba tukado qof ahlu taqwo ah oo ahlu salaax ah oo ahlu cilmi ah inuu la tukado oo imaam u yahaa fiican tirada meesha ku tukanaysa dadku haba yaraado hadduu doono masaajidka jamaacadiisu ha yaraato waxay ka fiican tahay dad tiro badan oo meel ku tukanaya laakiin mid jaahila tujinaya dadkuna tiradiiu ka batay kuwan yaroo qofka wax garanaya tujinaya ka fiican inuu la soo tukado ama qof dad badan buu tujinayaa laakiin laaxin laaxin buu akrinaya laxni buu akrinaya xuma saxna mid dad yar tujinaya ama hal qof oo aa la tukatooda laakiin wax garanayaa ka fiican ayib acdaaru ljumucati jumcada cududaaradeeda iyo waljamaacati jamaacada cududaaradeeda jumca iyo jamaaca salaada jumcada cududaaro ay kaaga dhacayso qofka ay kaga dhacayso baa jira jamaacadana cududaaro ay kaga dhacayso baa jira acdaaruljumucati iyo waljamaacati labada cududaaradeedu kahiiratu cududaaradu waa tiro badan yihin minhaa waxaa ka mid ah almaradu xanuun meesha inuu tago masaajkii jamaacadii iyo jumcadii tago waa ku dhibaysaa waa xanuunsan yahi xanuun iska yar maaha xumad yaroo khafiifayo wuu inuu aado taas laakiin xanuun bahaya badan cududaar weeye walkhawfu cabsi baa ka mid a calal macsuumi mid macsuum oo la ilaashay buu u baqayaa macsuum maxaa ah naftiisa jumcada iyo jamaacada hadduu aado naftiisa u baqayaa ama cirdigiisa iyo sharaftiisa u baqayaa ama maalkiisa u baqayaa waxbuu u baqayaa macsuum ah markaasna cududaar buu leeyahay waxaa ka mid a wa shiddat lxari kulaylka darnaantiis kulaylkiibaa tirada ka batay waaya ibnu xajar wuxuu yidhi waa salaada duhur keliya iyo duhurkuna jumcaduna waa xilligaas rimliguna wuxuu leeyahay maya waa markas kulaylkii baa tirada ka batay maba gaari karo masaajidkii iyo jumcadii iyo jamcadii waa ku dhib waa cududaar wa shiddat lbardi baa ka mid a qabowga badnaanshihiisa habeen iyo maalin kow doona ha ahaado qabow wadamo oo ka dhacay jira xoog badan baraf markaasoo jamaacadii inuu aado waa ku dhib iyana waa cududaar waxaa ka mid a watamriidu man qof yaa caawi baxnaanintiis tamriid waxaa la dhahaa qofka jiran qofka haya qofka jiran qofka haya waaye tamriidu man qof tamriidintiis iyo xanaaneyntiis iyo daawo daaweyntiis iyo la joogidiis mankaasoo laa mutacahida mid faaja faajooda lahu isaga usan ahayn cid u shaqaysa ma hayso qofkan waa jiran yahay cid u shaqaysana ma haysto adigana jumcadii baa waktigii soo gala ama jamaacadii baa la aqimayaa cududaar baa leedahay inaad la joogto isaga meeshaada ku tukay ka dhiganta waxaa la mid a qof u shaqeeya waaba la joogaaye qofku keligii maaha jirane laakiin daawuu doonay oo daawuu usoo gadaya cunna usoo gadaya meel buu aaday laakiin awal qof waa la joogay adaa hadda la jooga soo maha jumcadii jamaacadii inaad ka aadid cududaar waa u helaysaa inaad ka tagtid waa la joogto qofkii qofku waayo de ma qof ehelkaadaa ee dhow waa mise waa qof muslim oo muslim ilaahay wey ma aha qof xaafadiina ah iyo qof aad taqaanin mase isbitaalka oo tagto qof waxaa aragta halkaana yaa xanuunsan markaasaa caawinaysaa la joogtaa daktarkii baa ka mid oo kii neersiskii baa ka mid oo kii kaloo muslimkaas soo booqdaa ka mid oo jumcadii jamaacadiina waa soo gashay qofku qariib ama ha noqdo ama yuusan ahaan waay ayib wa kownuhu baa ka mid ah ahaanshihiisa yanasu bihi uu weheshanayo wuu weheshanayaa wehel buu u yihi qofkan marka jiran loo yimid qofka u yimid wuu weheshanaya inuu la joogo jecel yahay isagu waa jiran yahay qof baadiyaba ha noqdo adoo aadan garanay ajnabi ah iska weheshanaya inaad uga tagtid jumcadii iyo jamaacadii la joogtid salaadaada halkaa ku tukanaysa salaaddii baa ka tegaysaa maaha waxaa ka mid ah cududaarada wa ishraafulqariibi qof qaraabaah baa wuxuu u dhowaaday calalmowti dhimasho qof qaraabaaba xanuunsan khatar buu ku jiraa dhimasho u dhow yahay qaraabada xaaskii qaraabadeedii saaxiibkii wal ustaad shiikhiisii waxyaasoo dhan waa isku mid oo xanuunsan jumcadii iyo jamaacadii into ka tago meeshiisa iskaga tukado qofkaan xanuunsan inuu caawiyo waxaa ka mid cududaarada walmadaru roob baa yimid imballafawa marada hadduu qoynayo roob baa da-da-aya jumcadiina waa joogtaa ama jamaacadii baa joogta hadow baxaa dharkaa ka qoyaya iska tukan karaa gurigiisa saabka ha kugu dhawaada hadduu rabo walam yajid mana helaya midaan kinna dugsi meelahu sii marmaro oo qabqabowgaya ka celinayo oo roobka ka celinayo oo maaragtay dugsi ah kinniga waa dugsi ma haysto wuxuu dugsada macnaha dugsigoo dugsiya qur-aanka hamaaha waa waa dugsi meel uu dugsado wey soomaaligu waa noocyo badan yahay meeluu dugsadaa looga jeeda ayib jumcada iyo jamacada marka cududaarada waa looga tegi karaa diinteennu waa diin naxariiseed waa diin iscaawin waa diin isku turid waa diin xabaaradeed oo jeedaa waxaasoo dhan qofka sida loogu sahlay ayib wuxuu haystaa roob baa da-daya laakiin waxau haystaa shamsiya cindahu shamsiya ashamsiyu haystaa shamsiya ma taqaan dallad dalladda qoraxda shamsiya wax loo baxsho qoraxda dadka ka ilaalisaa kulaylka qoraxdo marka wuxuu haystaa dallad dalladaada qabso oo roobka iyadaba kaa celinaysay masaajidka kusoo tuko baa la dhahayaa markaas cududaar baa la heli ayib marka hawshu waa sidaa wey marka cududaarada intaas baa ka mid ah nin waxaa jiray la dhihi jiray xaatim addaa-i oo deeqsi ahaa deeqsi adduunka wuxuu ahaa nin ku caan baxay deeqsinimada marka martidu inay u timaato jeclaa marti addoonkiisa wuxuu ku dhahaya haddaa qof martiya ii keento xor baa tahay qof martiya haddaa ii keento igu soo hoydo oo siiyo xor baad deeqisa waxaa ka mid ahaa baa la yidhi cadowgaa la dagaalamaya safka dagaalka marka lagu jiro cadowgiisu hadduu dhaho inta mid ka mida cadowga dhawaaqa xaatimow waran iisoo tuur waa ninkii xagga kasoo dagaalamaya kasoo horjeeda waran iisoo tuur hadduu dhaho waran buu u tuuri jira waa ninka isaga raba inuu dilo kan kaa soo horjeedo a u tuurdhayo kale wey qalabka hadda la isku laynaya qaraga iyo booshaska iyo balaayada loo tuuray oo kale kii qofka dili laha deeqsinimo qof wax weydiisay ma dili jirin cadowgu marka marka warankii qaato ya buu dhihi jiray ninkaa waranka isoo tuuray anigu dili mayo midlu haada laa yanbaqii an yuqtal kanoo kale in la dilo ma mudno ninka noocaan ah deeqsinimada meeshuu ka gaaray bay la yaabay waay waxay dhahaan hadduusan gacanta ku hayn naftiisa waxaan ahayn nafta ku jidha iyadaba waa bixin lahaa waay falyataqi illaaha saa'ila xunug ninka wax weydiisanaya ilaha ka boqo ninkan yaa wax kasta la weydiiya naftaada si haddaa dhahda duu bixin karo waa ku siinayaa su-aasha badan ninkaan laga daayo nin deeqsinimada ka badatay waay shuruuduljamaacati jamaacada shuruudeed hada mawduucu mabxatuhu shuruuduljamaacati halaaata cashara toban iyo saddex shardi bay leedahay jamaacadu isku xirashadii weeye imaamka iyo maamuumka baa isku xirmaya waaye imaamku hogaamiyihii buu ka dhigan yahay waana dadka salaadooda isaga daamin weeye mas-uuliyadda dadkaana isagay saaranta waaye haddaba halkaan fiiri maxaa shuruuddii ka mid ah horta qof ummi ah oo aan waxba garanayn laguma daydo oo faatixada ansaxayn waxaa ka mid a shuruudda allaa yaclama ma'muumu ma'muumku inuusan ogeyn budlaana salaati imaamihi imaamkiisa salaadiisa burideeda markaa qofku iranaysa ama ma'muuma waa inaadan ogeyn imaamkan salaadiisu inay budhay haddaa og tahay inay salaadiisu eber tahay kuma xihan kadhig waaba ogtahay see u ogta waaye inuusan wayse qabin baad ogey hadda cawradiisu inay muuqato ama maradu ka dilacsantaa ujeedaa khalaas dee see ugu xidhanaysaa markuu rukuuco markuu sujuudo dhabarkii iyo simihii iyo wixii baa muuqanaya maradii see ugu xidhanaysaa salaadiisii sax maaha dadkii la hadda qaar badan baa markay rukuucaan ama sujuudaan ama baa shaatigii baa ka cararaya ama baa shaati gaaban baa xirnaayeen ama surweelkiiba hoos ka aadaya ama macawistii wixii la mid a wuu ujeedaa inaan qofkan cawradiisu asturnayn see ugusii xihanaysaa kuma xihan kar ko waalaa yactaqidahu waana inuusan caqiidaysnayn ma'muumku in qofkan salaaddii ka buday yactaqidahu budlaankaa waa inuusan caqiidaysnayn laba qof baa qibladii isku qabtay halkaasay jidhaa iyo halkaasay jidhaa haye ama laba weel bay isku qabteen weelkaana biyihii daahirkaa ku jireen maya weelkaanu ahaa kii biyaha daahirkaa ku jireen ama laba maray isku qabteen maradii daahirkaadi waa tan iyo maya waa tan mid kasta muxuu sameynayaa tan isaga la quman buu qaadanayaa biyaha iyo weelka iyo marada soo maa iyo qiblada xataa haye saa markuu sameeyana isku xihan mayaan ninaa ogtahay qibladii meel aad u haysatay meel aan ahayn inuu u tukanayo miyaad ku xihanaysaa maya midaa is leedahay biyo wuxuu ku weysaysay ma ahayna kaadibi ahayn miyaa ku xihanaysaa mada midaa is leedahay marada uu qabay ama qaatay waa maradii markii dhowtay najaasowday miyaa ku xihanaysaa waa maya waa inaadan aaminsanayn budlaan wa an laa yactaqida waa inuusan caqiidayn ma'muumku wujuuba qadaa'iha salaada qadaheeda waajibidiisa calayhi imaamka dushiisa uu ku waajibay hadduu aaminsan yahay ninkan ku tujinaya salaaduu tukanayo hadhow inuu soo qalleeyaa waajib ku ah kuma xidhan kari tusaale qof baa muxdis ahaa weese iyo boorba waa waay muxuu samaynayey waa iska tukanayaa faaqidu dahureyn baa la dhahaa magaciisa ama ma aheen muqiim weeye waddankuu ku nagaa baadiyihiisii ama magaaladiisii buu joogay biyo waayey wuu boorays meeshaanu ku booraysanaya waa meel inta badan biyo laga helo meel inta badan biyo laga helo haddaad ku booraysato salaadda waa soo qallaynaysaa marka adigu kuma xidhan kadib ninaa ogtahay inuu hadhow salaadan soo qallaynayo aysan sidaan kaga meel marayno sidaan kaga dhacayn kuma xidhan kadib hadii maalin biyo inta dadku waayaan waddanka oo dhan laga booraysto laysku xidhan mayo la biyo in la helaa qaalib ahayd waa masalo weyn waxaa shuruudda ka mid ah wa allaa yakuuna alimaamu imaamka aad ku xidhanaysa waa inuusan ahayn ma'muuman ma'muum ninka hadda aad ku xidhanaysa isaga laftiisa waa inuusan nin kale ma'muum u ahayn nin safkan ku jiro ninkaa daba jooga mixraabka ku jira haddaa inta halkan soo istaagta aduu kan soka ku xidhatid kaa ku xidhatana kaasaa hogaaminaya waxba kama jiraan dad baa waxay moodaan qof ma'muum ahaa weligaa ha ku xidhana imaamku hadduu inta salaada ka baxo dadkacaan oo mid ka mid a aad ku xiratid hadda maamuumaha ninkaan awal buu ahaa hadda waa madax bannaan yahay waa ku xihan ka dhaha waa ku xihan ka dhaha hadda laakiin markii hore uu la socday baadan ku xihan karin fiqigu waa wuxuu u baahan yahay fahan iyo furfurnaan maskaxeed iyo ma garanaysaa imcaanu nadar hoos in loo fiirsho wixii aad u arta qofka waa cajiib waay waxaa ka mid ah wa allaa yakuuna imaamkaa ku xihanaysa waa inuusan ahayn ummiya mid ummi ah ya ummi waa maxay mid hooyo loo nisbeeyey wax ma yaqaan macnaha waxaa weeye waxma baran waa sida hooyada ku dhashay umminimadan qur-aan kale iyo laga fiirin mayo faatixada had buusan sixi karin faatixada buusan sixi karin xataa kan ku xihanaya hadday isna faatixadu ka khaldan tahay kanna ka khaldan tahay iskuma xihanayaan isku xaraf hadday khaldayaan waay ummigu waxaa weeye man laa yuxsinu xarfa min alfaatixa imaa bilcajzi canhu bilkuliya xarafkan dhan ma karayo aw amase can ikhraajihi buu ka cajisay inuu kasoo saaro xarafka min makrajihi makrajka uu kasoo bixi lahaa makaano bixidii loogu talagala xarabka inuu kasoo baxo uusan garanayn ayib wa anlaa yaktadiya dakaru mid lab ah oo rag ah waa inuusan ku xihan aw ilkhunhaa mid labeebshaa waa inuusan ku xihan bimra'atin haweeney aw khunhaa khunho kale qof rag ah ama khunho ah qof dumara kuma xihan karaan khunhona kuma xihan karaan waay ayb marka taasina wataa wa anlaa yataqadama waa inuusan hormarin ma'muumku calaa imaamihi imaamkiisa fi lmakaani makaanka meesha la taagan yahay lagu tukanayo ma'muumku waa inuusan horeyn waa inuu ma'muumku dambeeyo imaamkuna horeeyo waa in la hubo middaas waa inaa ciribtaadu ka dambayso ciribta imaamka hadii la taagan yahay imaamka in lala sinto salaadda waa ku ansaxaysaa imaamka iyo ma'muumku saasaa lugahooda u siman yihiin hadda way dhacdaa moogta laakiin waa karaahiyo ayib marka waa inuusan ma'muumku imaamka ka horeyn waase fii gayri shiddati اlkhawfi cabsida darnaanteeda waxaan ahayn cabsi daran hadday jiro dagaal lagu jiro adduunkan madaafiicda iyo gantaallada iyo diyaaradaha laisku wada hogaaminayo dadka mujaahidiinta dagaalamaya iyagoo dagaalamayo kala horeeyo imaamkii ayba ka horeeyaan bay isku xihan karaan dhib male shiddat lkhawf mar hadday tahay salaat lkhawf sidaas bay ku ansaxaysaa iyadoo la is-ahirsanayo la dagaalamayo wax la dilayo la ordayo imaamkii kaa dambeeyo bay ansaxaysaa iyadoo waa ka duwantay wa an yaclama maamuumku waa inuu og yahay intiqaalaati imaamihi imaamkiisa guurguuridiisa hadba meeshuu marayo waa taagan yahay waa rukuucay waa sujuuday waa ataxiyaad waa inaad la socoto imaamka intiqaalaadkiisa waa in la garanayo ayib iyo hadba meesha uu marayo taasna waa lagama maarmaan oo see ula socotaa imaamku waaba ujeedaa ama ma'muumiintiibaa qaarkood ujeedaa iyo safafkii qayb ka mid a ama cod bau maqlayaa walow muballiq ba allah ka dhigay qof muballiq oo gaarsiiye codkaa jira imaamku markuu allahu akbar dhaho buu halkaas wuxuu ka dhahaya isagona allahu akbar kasii dhahaya sida xaramka iyo qofkii arkay ama daawaday kaa muballiqa xataa codkiisa hadduu kusoo gaarayo waa sax hadduu doono midaan salaada ku jirin hadday meel inta taagaan dhahaan adigu dadka codka gaarsii hadhow baad tukan doontaa allah horta ku hay xataa waa caadi hadduu codku maqlayo ilaa kolley wuxuu u sheegayaa imaamku hadba meeshuu marayo samica allahu halkaa dhawaal garanaya in rukuucdii laga toosay ayib wa an yajtamicaa imaam iyo ma'muum waa inay ku kulmaan fii masjidin masaajid masaajid waa inay ku kulmaan intay dooneen hay isku jireen masaajid mar hadday meeshu tahay intaad doontaan isku jira boqolaal masaafaha hadday idiin dhexayso tilaabo dhib ma leh waaye waa inay isgaari karaan keliya shardigu haddaysa masaajid ku kulminna waa inay ku kulmaan aw amase fii halaafi mi-ati diraacin saddex boqol oo dhundhun taqriiban suuro dhoweyn baadiyaha haddii lagu tukanayo iyo meelaan masaajid ahayn magaalaba ha noqotee saddex boqol oo dhudhun waa inaysan u kala fogeyn laakiin saddexda boqol xaggee laga fiirinayaa imaamka iyo qofka ka dambeeya imaamka iyo safka ka dambeeya saddex boqol oo dhudhun waa inaysan u kala fogeyn dee ka yar baaba ficnay saddex dhudhun keliyaaba ficnay soo ma waa inaysan saddex boqol oo dhudhun u kala fogeyn hadday dhacdo haye safafka kasii dambeeya mid kasta midka ka horeeyaa loo fiirinayaa safba safku ka horeeyay saddex boqol oo dhudhun waa inaysan u kala fogeyn ka waran marka iiddaa la tukanayaa magaalada halkaasaa loo baxaa masalaad kale oo imaamka iyo safka u dambeeya waxaa u dhexeeya kun tilaabo waa caadi maxaa yeelay salaadaa waa ansaxaysaa qofka imaamka iyo kan u dambeeya laysku fiirin mayo waxaa laysku fiirinayaa qolaba qolada ka horeysa safka u dambeeya iyo kan ka horeeya kan ku xiga kan ku xiga kan kusii xiga ilaa imaamka iyo safka ka dambeeya labadooda laysku fiirso ee bilowga iyo dhammaadka laga tirin maayo soo lama fahmin dhihi maysa inta meesha aragtay saddex boqol oo dhudhun dadkan badano meesha u yimid waa ka unbaanbay kale maarata udhaxayso wax ka asix mayaan si khaldan u fahamta dhahdin ma maaha saas imaamka iyo ma'muumka u dambeeya laysku fiirin mayo qolaba qolada ka dambeysaa loo fiirinayaa waaye taasna wataa marka meeshaas imaamka iyo ma'muumka masaafadaasaa la fiirinayaa dayib haddii qof hadda dhaho meel fog baan ku tukanayaa mikrofonkaasun baan maqlayaa masaajidka ii dhow xaafaddaasaan kaga xiranayaa ama raadiyow baan ka uga jeedaa salaadii oo hadda telefishin baaba soo baxay waa kuwa rukuucayo sujuudo faatixada akrinay halkaasaan kaga xiranayaa raadiyo kuwa is hor dhigay baa la sheegay waxaas masalaatu baadilat waxba kama jiraan yiri meelahaas tuulooyinka taraawiixda xaramka la tukananayo indhaa raadiyo halkaas imaam kaga dhigtay waxba kama jiraan waxaas ayib waxaa ka mid a shuruuda wa an yawiya alma'muumu ma'muumku waa inuu niyeysto aljamaacata jamaaco aw naxwahaa wixii la mida marka haddaad imaamkan ku xihanaysa qalbiga waxaad gashataa jamaaco inaad ku jamaacays jamaacadis ama ma'muumnimo qalbiga gasho iyo wixii la mid a waaye haddaad iska raacdo qof aadan niyeysan inuu imaamku u yahay waa kaa buraysaa salaada وأن يتوافق وأن يتوافق نظم صلاتيهما هما واتثنيه هما إمام إيه مأموم لبدا صلاة نظم غضية تحور وأن يتوافقه لبدا صلاة اسققاب لو تكدو وأن يهي سيدا هذا نسوي مثالين إن مرنو اسققاب لبدا صلاة لو تكدو وأن يهي نيادة هذه الدونة لبدا شيء هكرا نيستي nina casr buu tukan nina duhr waana isku xirteen laba niye weeye laakiin casr iyo duhr isku si baa loo tukadaa waa mid kasta afar ragcadood mid kasta taxiyaadku laba ragcadood markii lala yimaado kaga jira waa la yaqaan taa dhib male wa an yuwaafiqa alma'muumu ma'muumku waa inuu waafaqo alimaama imaamka fii sunnati kulli sunnatin sunno dhammaanteed waa inuu ku waafaqo sunadaasoo a faaxishati mukhaalafati khilaafitaankeedu foolxun yahay sunno kastoo imaamka in lagu khilaafo ay fool xun tahay waa inuusan ma'muumku imaamka ku khilaafine waa inuu ku waafaqo sunno kasta oo imaamka in lagu khilaafo ay fool xun tahay inta la yimaado imaamku ama ka tago aada adigu siduu sameeyey si aan hayn aada samayso waa inaadan yeeline siduu sameeyey aad ku raacdo tusaalahana waa lagu sheegayaa waa maxay imaamku wuxuu akhriyey sujuudu tilaawo meelay ku jirdo wuu sujuudo ama waa ka tegi hadduu sujuudana la sujuud hadduu ka tagana ka tag tow sameeyey samee tow ka tegay wakaa ka tag tow sameeyey samee atixiyaadka horow ka tegi waaye adigana atixiyaadka tiri anu waa fariisanaya lama rabo hadduu ka tegay ka tag waan yutaabicahu waan yutaabica maamuumku waa inuu raaco hu oo imaamkiisa ah raacid maxaa la dhahaa isku mar ha dhihinina hana ka horeyn ka dambee imaamkaada mutaabaco waa dabagal imaamka dabagal dadka hadda markii lasii socdo oo imaamku sujuudda usii socdo markaa sabka saa usii fiirisay kuwaaba wejiga dhulka kusii haya ha waa inay iyagu looga horeeyo imaamka ogaadaan inuu wejiga dhulka dhigay ayb allahu akbarta marka la gelayo imaamku iyo maamuumku isku mar ma dhihi karaan maamuumka inuu la hormarana lama ogola waa in imaamku dhammeeyo kabacdi baa dhahaysaa masaladaasna waa taas waxa weeyaan marka mid baa wuxuu yidhi shiikhu jamaaca waxay soo galeen masjid xaraamka imaamkii salaadii ka baxay salaad jahriye ah maqrib ama cisha kuwii gadaal ka yimid mid ka mid a inta soo orday dadkii la socday buu imaam u noqday faatixadu akhriyay siraada aladiina marka uu marayo ladiina daalkaasuu zaayi ku bedelay ladiina buu daalkaas wuxuu ku bedelay zaayi waaye saa dadkiibaa ku baraarujiyey dadkee kuwii hore oo tukaday mid ka mid oo kuwa joogay ah oo aan hadda salaadan ku jirin baa u sheegay wuu ka dhaga adayga isna ragcaddii labaadna sidii oo kale u tukad salaaddii markuu ka baxay wuxuu yidhi waryaaya waa ogahay inay tahay anigu siraada ladiina laakiin siraada laziina waxaan u leeyahay habaydi azayn awarf zaynkaa ila fiican faatixadiibu isagu iska maamulanayaa meeshuu doona ugu qalluucinaya lama ogola laakiin hadda siraada hadduu saad akriyo iyo siraada hadduu siin akriyo iyo ziraada hadduu zaay akriyo dhib male kuwaas saadka hore haddou saad akriyo haddou zaay akriyo haddou siin akriyo dhima leh xuruufu safiir tatana- tatana waxay dhahaan tatanaawab axyaanan marna marba iska naa'ib noqotaa waana saddexdaa xaraf azaay asiin ashaad waa saddexdaas laakiin bacdu lculamaa'i manacaha culimada qaar ka mid a diiday waayo waxay dhaheen waran see iskaga naa'ib noqonaysaa jannaatu cadnin yadkhuluunaha waman salaxa saadka ku jira bal xaraf kale keen salaxa haddaa dhahdin iyo zalaka maxaa dhahaysaa see iskaga naa'ib noqonaysaa jooji baa leeyi dad baa halkaa iyana arrintaa ka keenay ayb waa waqtigii waa la gaaray laakiin casharkii meesha ugu talagalay maba gaarin wallahu subxaana wa tacaala aclam sawa